بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo kowaad min suurati اlmudathir qaala allahu tacaalaa darnii waman khalaqtu waxiida wajacaltu lahu maala mamduuda wabaniina shuhuuda wamahadtu lahu tamhiida ilaa aakhiri alaayaat ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu aayaadkii hore inuu ku soo caddeeyey maalinka qiyaamada iyo culayskiisa iyo sida gaalada ugu culus yahay dushooda halkan waxaa laynoo sheegayaa qofka shaqiga ah ee gaalka ah qisadiisii baa laynoo sheegayaa sidii ninkii la dhihi jiray weliid binulmuqiira iyo hadalladii xumxumaa uu ku hadli jiray ilaahay wuxuu yidhi darni bimacnaa dacni darnii iga tag aniga iyo waman iskaga kaaya isku kaayadaa axadka khalaqtu aan abuuray waxiida xaal uu yahay keligiis aniga iyo kaan anigu abuuray isagoo keligiis ninka odayga ah ee la dhihi jiray weliid binulmuqiira ayuu ahaa ilaahay baa abuuray hooyadii caloosheeda isagoo keligii ah xoolo ma lahayn caruur ma lahayn awood ma lahayn ka bacdina aayaadkii ilaahay buu beeniyey carabtaa xataa qoladii reer quraysheed waxay ku naynaasi jireen alwaxiid wa rayxaanatu quraysh carabta iyo rayxaanada reer quraysheed ninka loogu magacdaray bu ah nin ilaahay xoolo u dhiibay buu ah wiilal badanna siiyey arsaaq waasaca siiyey xooluhu sidii weli qolqolayay ku ahaayeen daa'if buu beero ku lahaa baa layidhi midhaheedu waxa weeyaan diraac iyo xagaa midna lama waayi jir wixii oo dhan waa ka kufriyey darnii waman khalaqtu waxiidaa hadda suuratu nuunna waa ninkii lagu soo sheegayoo walaa tudic kulla xallaafin mahiin kii la soo yiri wey ilaa sanasimhu cala alkhurduumi ninkaani marka nebiga u dhiba calayhi salaatu wasalaam makri badan buu u sameeyey nin dhib badan buu ahaa markay kuwa quraysheed iyo gaaladii kale waxba nebiga ka qaadi waayeen bay odayga ninkaan u yimaadeen markaasuu wuxuu ku yidhi war baan idiin sheegayaa wixii aan idin dhaho yeela muxamed soo maaha waxaa ka cabanaysaan waxaad naynaasu ka dhigtaan saaxir ku magacaabo carruurta iyo addoommadana magaalada markaa inta wareegaan saaxirkaas suuqa ha u geliye markaasay dhihi jireen inna muxamedan saaxiru nebigu arrintaas waa ka kurbooda calayhi salatu wasalaam aayaad baa la soo dejiye darnii waman khalaqtu waxiida oo wajacaltu aan u yeelay lahu isaga maalan mamduuda maal la taagay la ballaariyey la kala jiiday waasaca oo muxuu yahay maalku min alibili geel walkhayli fardo walghanami arag walbasaatiini nadira beero birbiraya maalan mamduuda bimacnaa mabsuudan kaiiran weeye waxaasoo xoolaa baa loo dhigo iyo wabaniina aanu yeelay wiilal oo shuhuuda iska xaadir ah waxaa weeyaan wiilal iska joogto ah bimacnaa yuqiimuuna macahu isagayba la nool yihiin oo la joogaan rag iska waxa weeyaan heegan ah oo rigli ah dhallinyaro ou dhalay wiilal oo majaalisa markuu tago isaga iyo wiilashiisa oo saa u wada socda baa ka soo qaybgelaya xafladaha maxaafisha iyo majaamicda meelaha la iskugu imaanayo toban wiil buu lahaa maya waa ka badnaayeen maya toddobay ahaayeen markaasay la socdaan isaga iyo wiilashiisa wada xoog ah safaran waxadaran markuu safar ku jiro iyo markuu nagaadi yahayba awooddaasuu muujinaya kaa wiilasha badan dhala saddex baa ka islaamay baa la yidhi khaalid iyo hishaam iyo welid ama khaalid iyo cumaara iyo hishaam laakiin waxaa loo badan yahay sida hore hishaam weliid iyo khaalid waa khaalid binu weliid aabbihii ninku khaalidna hadde waa ninka caankaa weeye diinta u halgamay cumaaraha ayaan lagu darin baa leeyahay isagu islaamnimo kuma dhimane iyo wabaniina oo shuhuuda ninka aan u dhiibnay waa maal iyo wiilal iyo xoolo oo wamahadtu aanu aan macnaha u waasiciyey lahu isaga tamhiida waasicin wamahadtu lahu tamhiida bimacnaa basadtu aan u basdhiyey basdhin iyo waasicin aan u dhiibay madaxnimada iyo odaynimada iyo fasaaxada iyo ciidanka iyo waxaa adeecidda la adeecayo waxaasoo dhan baa u dhiibay uma dabadeedna yadmacu damcaya an asiida inaa u kordhiyo aniga iyo kaan abuurayoo sidaas bal isku kaayadaa ninka intaa aan siiyey uma yadmacu wuxuu quudaraynayaa an asiida inaa u ziyaadiyo anigiina waa iga kufriye waaba yaab wey umada waa lilinkaari watacajub intaasoo wanaagana waa loo galay kalla baa leeyahy ha ka jooga arrintaas kaa damacaas ninkaa faajirkaa uu damcayo rajaynayo ha jaro damacaas ma helaye yousan damcin yousan quudarayn innahu ninkaani kaana wuxuu ahaa liaayaatinaa aayaadkanaga caniida mid ku madax tiiriyo xaqa ka hor yimaada sa urhiquhu waxaan ku mashaqayn doonaa baa ilaahay yidhi sacuuda korid yaa kor meel loo fananayo oo loo dhibgelinayo oo naar iyo cadaabah baan ku mashaqayn doonaa meel kore qofku hadduu korayo awooddiisaa dhumays waa daciifayaa weligii jaranjaradaan meeshaan kor uma raaci karayo sacuudan waa maxay waa koridda halkaas qofkaan la korsiinayo meesha u sarraysa markuu tago soo u korayo meeshaan iyo sallaxaan baa halkaa laga soo dilandilaynaya qurdubigu waa isaga sheegaya kun sanow saas hadba meel u dilandiloonaya sacuudkaas waxaa la tilmaamayaa waa jabalun min naarin waa buur naara toddobaatan buu sii koraya toddobaatan waa soo hoobanaya xadiidka imaamu tirmidi wariyey xaakimku sanadkiisuna fiican yahay innahu ninkaani fakara waa fekeray waa fekerka caadiga ahaa waqadara waana qadqadaray waxbuu isku aadaadiyey wuxuu u fekeray nebiga iyo qur-aanka waa loo diray waxaa la yidhi bal wax ku soo sheeg markaasu wuxuusi yidhi nebiga maxaad dhahdaa ku sheegtaa dacaayad iyo balaayo raadinayaa isagu waa ogyahay inaan waxba ka jirin laakiin wuxuu rabaa nidaam iyo hadaf iyo siyaasad dadka ay u qaadan karaan uu ka gado waa fekeray qur-aankuu fekeray wuxuu ku sheegi lahaa wuu fekeray wuxuu u fekeray nebiga wuxuu ku sheegi lahaa innahu fakkara waqadar waana qadqadaray hadal buu isku aadiyey hadal buu diyaariyey wuxuu ku duri lahaa wuxuu ku dacaayadayn lahaa faqutila waa la lacnaday kayfa qadara baa ilaahay yidhi waxay ka dhigantaha qaatalahu allah wa akhzah allaha dulley kayfa qadara ninkaa isaga ah waa ninka waxyaalahaas qur-aanka sixirka ku sheegaya oo nebiga saaxir ku sheegaya kayfa sidabuu qadara taasina wataa oo waxay ka dhigan tahay xayu qadara maa laa yasixu taqdiiruhu markuu qadaray oo sheegay wax qadariddeeda iyo keenideedu aysan asaxayn oo aan meel marayn qof caaqila inuu yidhaahdana aan dow ahayn faqutila kayfa qadara ayu rajulin haada kayfa qadara maa acjaba taqdiirahu qadariddiisa maxaa yaal ka yaab badan uma qutila waa la lacnaday kayfa qadara waa la soo celceli waa ta'kiidan lidammihi caayiddiisaa la adkaynaya xaalkiisaa la xumaynaya waxaa la yidhi weliidkaani nebigu soo maray calayh isalaat wasalaam nebigu waa tukanay qur-aan buu akhrinay qiradiibuu dhegays saaqiradii baa isaga saamaysay markaasuu inta tegadoo u tegay tolkii meelay fadhiyaan buu wuxuu ku yidhi wallaahi moxamed mar dhoweyta waxaan ka soo maqlay kalaaman hadal aan ahayn hadal binu aadan hadal jinna aan ahayn macaan leh hadalkaas baan soo maqla hadalkaas hadal sarreeyo ah lagamana sarrayn karo gurigiisibuu aaday quraysh waxay dhaheen walle ninkii weliidaha waa naga waa naga iish sabaa wallaahi alweliid waa naga leexday waa naga bidcoobay bay ka dhiganta haddou ninkaas nebi moxamed raacana ummaddoo dhan baa aadays abujahal baa yidhi anaa idinka filan uu soo tegey weliid buu u yimid isagoo tiiraanyaysan abujahal weliid wuxuu yidhi war maxaa kugu dhacay abujahal oo la murugaysanta soy see baana u murugaysnay iyadoo qurayshi tan tahay xoolo badan ay ku ururinayaan yaa maadaama nin da'gaaray aad tahay odayga hala karaameeye la yidhi waxay kaloo quraysh sheegayaan iyagoo xoolaha ku maqan hadalkii moxamed inuu kula qurux badnaaday inaa iilatada u dabacday adoo rabaa litusiiba min fadli acaamihi cunadiisa inaad yaa wax kaa soo gaaraan moxamed xoolihiisa xool annaga ku hayna ad agee u socotaay tahay waxuu rabaa inuu dhaho moxamed baa xoola u doonata wax kale lamaana iilan markaasaa welid u xanaaq qolo waxaa jiraya qabiil qofkan dhuminaya oo karkaarka weydaarinaya waa xanaaq wuxuu yidhi quraysh mayaysan ogeyn inaan ahay ninka ugu xoolaha badan uguna wiilasha badan moxamed iyo asxaabtiisu mayeeba cunno ka dhargaan buu yidhi ilaa inta cunno ka dhargaan cid u timid ay hadha xoogaa siiyaan cunnadu xaggee taallaa wayse soo raaceen isagay abujahal meeshii quraysh bay yimaadeen wuxuu yidhi moxamed waa waalan yahay baa dhahdaan isagoo weligii suuxsan mayaa aragteenoo yaa sida wax la ceejiyoo kalaa say dheheen maya kaasuu yidhi moxamed waa kaahin baa dhahdaan yaa isagoo wax kahanaa sheegaya weligiin mayaa aragteen say dheheen maya moxamed waa shaacir baa dhahdeene isagoo weligii gabay sheegaya mayaa aragteen say dheheen maya moxamed waa beenaalaa dhahdeene weligiin been maku aragteen say dheheen maya markaasay dheheen haddii wax kasta waa kaasi famaa huwa adigu noo sheeg adaa xogogaa leh markaasuu fakara wuxuu ku sheegi lahaa wuu fakarayaa talow maxaa ku sheegtaa oo ay kaaga qancayaan oo inahu fakara waqadara hadba erey buu qadaraya ereygu soo qaada wuxus dhahaa wallaahi saaxir ma haddaa kanu sheegto macquul ma hadba waxbuu dhaha markii dambe wuxuu yidhi maa huwa ilaa saaxiru ninkan waa saaxir soo maynaa arag nin iyo reerkii iyo carruurtii inuu kala kaxaynayo qaar raacayaan qaarna kaarayaan waxaanu akhrinayana waa sixir dadka qalbiga qabanaya uma nadara ninkii isaga ahaa waa fiiriyey eegmadiibuu mar labaad celiyey isagoo qur-aankii raba inuu wax ku sheego fakaraya uma cabasa waa weji tubay wejiga markuu qofku uruuriyo oo si kuduudsan uu ka dhigo taa weeyaan wa basara waa sii weji tubay waa ku sii dheeraada kusii xeel dheeraada wejiga inta uruuriyo sii uruuriyey wey waay wa basara saasuu sameeyey uma adbara waa dabaduwo waa jeensaday wastakbara waa iskibriyey iimaankiibuu diiday faqaala wuxuu yidhi in haadaa ma haadaa waxaan ma aha moxamed akhrinayo ilaa sixrun sixirkaasoo yu'faru buu yidhi lasoo guuriyey saxaro kale iyo dad saaxiriina laga soo raray sixir lasoo minguuriyey weeye meel laga keenay in haadaa maa haadaa ma ahaanin ilaa qowlulbashari binu aadan hadalkii mooyaane waxaane kalaamullaahi maaha waa hadal binu aadan makhluuq warki weeyaan wuxuu fogfakarayey intaasuu ku soo gunaanaday isagu waa ogyahy taas buu u fakarayay hadalladaasuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala sawsliihi waan gelin doonaa ninkan saqaro naarta saqaro la yidhaah wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye maa saqaru saqara waxa ay tahay waa laguu sheegaya laa tubqii baaqi yeeli mayso shay kasta waa baabi'inaysaa walaa tadaru kana tegi mayso hilib iyo laf iyo seed waxay ka tegaysa male laa tubqii walaa tadaru qof ay ka tegayso faajira ma jiro ilaa waa gubaysaa lawaaxatun wey naartaasi mid gubid badan lilbashari taada lagu dara mubaalaqa darteed lawaaxatun waa mid gubid badan lilbashari waay ama lawaaxatun weeye laaxa yaluux mid u muuqanaysa lilbashari ya waburizat iljaxiimu liman yaraa soo mahayn jaxiimaa loo soo dhoweeyey ciddii arkaysa soo ma lawaaxatun lilbashari dadkay u muuqanaysaa binu aadankiibay meel fog uga muuqanaysaa lagu leeyahay shan boqoloo sano meel loo socdo bay ka arkaysaa calayhaa dusheeda waxaa ahday naartaas tiscata cashara toban iyo sagaal malag oo loo wakaash oo zamaaniya dardaranoo ka shaqaynaya calayhaa malaa'ikatun khilaadun shidaadun laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumaru kuwaasi waa sidaas calayhaa tiscata cashar markii soo degtay abu jahal baa yidhi baa layidhi akilatkum ummahaatkum hooyooyinkiin idin waado gablama ya maxamed wuxuu leeyahay ma maqashe sagaal iyo toban baa naarta ka shaqeeya idinku intee dhantihiin intaasoo ciidanoo intaasoo geesi baa haysaan war toban geesi oo idinka idinka midoo kastaba sagaal iyo tobanka ka shaqaysa mid mid u qabta tobankii idinka idinka midoo geesiba hal mid ha ku aadeen nin xoog badnaabaa wuxuu yidhi aniga keligay baa toddobiyo toban ku filan waa ninka haddii uu harag ku istaago oo la damco in saas loo riixo ma riixmayo lugaha duu marsaa dhulka u saaro haraggan la jiidayaa go'aya jaantou lugaha ku hayo iyo isagoo bartii taagan baa haraysa wax riixi kara ma jidho wuxuu yidhi toddobiyo toban anaa ku filan soo naarta kuwa ka shaqeeya maaha toddobiyo toban anaa idinka kaafinaya kulligiin laba laba iga kaafiye ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalnaaka maanan yeelin asxaaba annaari naarta asxaabteeda ilaa malaa'ikatan malaa'ig mooyaane wax kale kamaanan dhigin ninkaan haddee dad baa uu ka adkaayo oo aan dhaqaajin karine waxa meesha ka shaqaynayaaye waa malaa'ig ilaahay horta malaa'ig waxaan ahayn kamaanan dhigin malaa'igtaasna dee jin iyo insi marka naarta la keeno saysa ugu naxariisan kuwa ahlunaarkaa isku meelba kama jeeda kama soo jeedaan iyagu waa malaa'ig kuwaana maaddo kale ka samaysan yihin wamaa jacalnaa kamaanan yeelin ciddatahum tiradooda ilaa fitnatan ilaa sababa fitna fitna sababteed baan ka dhigna liladiinana u fitnaa liladiina kuwii baan uga dhigna kafarow gaaloobay liladiina kuwii fitno waa kafarow gaaloobay tiradan lafteeda bushiis bay keeneen gaaladu waxay dheheen bal sagaal iyo toban hadda maxay tahay maa labaatan laga dhigo halka maxaa loola hara labaatan maa laga dhigo marka ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalnaa ciddatahum tiradooda kamaana dhigin ilaa fitnatin ilaa fitnatan calaa xadfi mudaaf sababa fitna fitna sababkeed ya taasoo liladiina u ahaatay kafaru gaaloobay kuwii gaaloobay waa xaggii tirada abujahal baab inta hadle wuxuu yidhi war boqol idinka idinka mid a hal mid oo malaga ma qaban karaan hal hal boqolkiiba hal ha ku aado wamaa jacalnaa ciddatahum ilaa fitnatan liladiina kafaruu maxaan saa uga dhigna liyastayqina inay yaqiinsadaan aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka waa kuwii horey loo siiyey inay yaqiinsadaan maxay yaqiinsanayaan qur-aankaani min cindillaahi inuu ka yimid sababtoo ah kutubtoodii tiradii ku taallay baa sidaan ah malaa'igta kuwa ka shaqaynaya inay sagaal iyo tobankaa malag yihiin iyo wayasdaada aladiina kuwiin inay ziyaadsadaan aamanuu rumeeyey iimaana iimaan inay kororsadaan kuwa iimaanka lahaa oo rumeeyena inay iimaan kororsadaan oo walaa yartaaba ina shakin aladiina kuwa utuu la siiyey alkitaaba kitaabka iyo wlmu'minuuna mu'miniintuna inaysan shakinin ahlu kitaabka iyo mu'miniintu inaysan shakin tiradaa tira ahna haddii la sheegi lahaa shaki baa geli lahaa iyo waliyaquula aladiina kuwii inay ku qowlaan fii quluubihim qalbiyaashooda maradun jirada iyo marad kuu yahay iyo walkaafiruuna kuwa gaaladaaba inay ku qowlaan maadaa maxayba u araada allaahu ilaahay uga jeedaa bi haadaa midkaan maalan min jihati maal xaaluhi maalan xaaluhi maadaa isku qabo maxaybow araada allaahu ilaahay uga jeedaa bi haadaa kan maalan xaaluhi war hadda bal tusaalahan ilaahay muxuu ka wadaa sagaal iyo toban malag baa naar ka shaqaynaysa maxaa looga jeedaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kadaalika sidaas ayuu yudilu allaahu sidaa abaajahal iyo kuwii la joogay loo dhumiyey sidaas baa yudilu allaahu ilaahay u baadiinayaa man yashaau ciddow doono oo wayahdii ilaahayna u hanuuninaya man yashaau ilahay ciddow doono ciddii ilaahay hidaayadooda doono ilahay waa hanuuninaya wamaa yaclamu mana oga junuuda rabbika rabbigaa junuudiisa iyo ciidamadiisa ilaa hu ilaa hu isaga mooyaane malaa'igtaa ka mid a junuudu rabbika waa tiro badanta malaa'igta keliyaba maaha tirada malaa'igta cidog ma jidho awooddooda iyo abuurkooda suuya cidog ma jidho ilaa huwa isaga mooyaane rabbulcaalamiin baa hadda ciidamada ilaahay waa badan yihiin jabujahal markuu yidhi amaa lirabbi muxamadin acwaanu bi muxamed rabbigiisa ciidamo kale ma haysta maya ilaa tiscata cashara sagaal iyo toban mooyaane intaa mayuu haystaa kaasaa la yidhi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu wamaa hiya naartaasina ma ahaanin naartaa iyadaa ilaa dikiraa mooyaane wax kale ma ahaanin cibro iyo xusuus iyo xusuusin iyo cibro qaadasho maahay wax kale ma ahan ilaa dikraa dikraa maahay wax kale ma ahan oo lilbashari u ahaado khalqigaa la waaninayaa mawcidatan wa tadkirata kallaa baa ilaahay subxaana wa tacaala kelimatu radci weeyaan kallaa ka al kajo walqamari baan ku dhaartay baa ilaahay kallaa walqamar dayaxaan ku dhaartay naarta saqaro la yidhaahdo waa xaq waa jidhaah kallaa walqamari ayaan ku dhaartay dayaxu waa hadda laambaddaa weyn oo ifaysa oo cajaa'ibkaa weeya ilaahay ku nuuriyey kallaa walqamari taas baan ilaahay ku dhaartay biyo subxaana wa tacaala kallaa walqamar waa dayixi weeyaan walleyli hameenkii baan ku dhaartay id adbara markuu daba jeediyo wasuubxi baan ku dhaartay idaa asfara markuu caddaado intaasaan ku dhaartay innahaa naartaa saqara la yidhaah middaa naartaa wamaa adraaka maa saqaru laxidalkubaru balaayooyinka waaweyn middood weeyaan alkubar kuwa waaweyn balaayooyinka waaweyn masaa'ibta waaweyn ee jira mid ka mida weeyaan naarta saqare la yihahdo ilaahay abuuray baa tilmaamayse leexid alkubar wey nadiiran xaalay tahay digid nadiir u tahay lilbashari basharka iyo binu aadamka naartaasi waa sidaas khalqigaa loo digayaa nadiiran lilbashar waxaa kaloo meesha la istusayaa qoraxda iyo dayixu laba makhluuqoo ilaahay abuuray wey ilaahay baa maamulay iyaga in la caabudo maaha in loo sujuudo maaha nadiiran lilbashar digid bay biniaadanka u tahay liman bay u tahay shaaa doonay oo minkum idinka idin ka mid ah an yataqadama inuu hormaro oo amase yataakhara an yataqadama waa maxay inuu hormaro rabbi ugu dhowaado cibaado iyo khayraad iyo daacaad oo amase yataakhara inuu gadaal maro dembiyaal iyo xumaanyaal iyo muubiqaad la yimaado sidaa la dimaro qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi kullu nafsin naf dhammaanteed bimaa kasabad waxay kasbatay rahiinatun marhuunatun waa midii loo curaar dhigay naf kastaa waxay shaqaysatay ayaa loo curaar dhigay ilaa asxaab alyamiini mooyaane qoladaas sucadada ah asxaab alyamiin baa la yidhahda oo iyaga may waxba looma hayso fii jannaatin bayna ahaadeen yatasa'aaluuna waxayna iswedweydiinayaan cani ilmujrimiina ama fii jannaatin hum iyagu fii jannaatin wey yatasa'aaluuna kuwa isweydiinaya wey can ilmujrimiina kuwii mujrimiintaa wax iska weydiinayaan maxay dhahayaan maa salakakum war maxaa idin geliyey fii saqara ahlunaarki wax dhahayaan iyagii baa intay iswaraysaan ahlujannuhu kuwii mujrimiintaaba isweydiinaya markaase inta toos wax u weydiiyaan waxay dhahayaan war maxaa naarta saqara idin keenay naartaan khatarka qaaluu waxay dhahayaan mujrimiintii lam naku maana ahayn wixii na geliyey baa idiin sheegaynaa lam naku anagu maanan ahayn min almusalliin kuwa tukada adduunyada ilaahay maana tukan jirin bal salaad la-aanta dhibaatadeeda ar walam naku manaan ahayn nudcimu kuwa qudiya almas almiskiina miskiinka iyo faqiirka iyo waxba maanan taagi jir wa kunnaa waxaan kaloo ahay nakhuudu kuwa dhex dhumbada maca alkhaa'idiin kuwa dhex muquurta dembiyada iyo baadilka iyo xumaha ayaanu dhex muquuran jir kuwa macooda wa kunnaa waxaan kaloo ahay nukadibu kuwa beeniya biyowmi ddiini is-abaalmarinta maali maalinkeeda xataa ataana alyaqiin ilaa yaqiintii nooga timid runtii baa timid ma maqasho runtii baa timid waxaa weeye ilaa dhimashadii nooga timid ilaahay wuxuu yidhi famaa tanfachum kuwa ma anfacayso shafaacatu shaaficiina kuwa shafeeca shafaacadoodu ma anfacayso ma gaarayso loo shafeeci maayo famaa lahum maxaa lahaantooda ayu shayin lahum maxaa u sugnaaday can itadkirati mucridiina mucridiina xaalayihin kuwa jeeda kuwa jeensaday can itadkirati tadkirada iyo wacdoonka iyo waansaka xaalayihin kuwa ka jeensaday kaannahum waaba iyagoo xumurun dameero ah oo mustanfiratun ya dameero mustanfira ah bimacnaa dameero waxshi naafiratun washaaridda farow oo cararaysa mustanfiraayo didaysa taasoo farrat dameerahaasoo farrad ka fakato ka caradhay min qaswara yaa libaax dameero libaax ka cararayaa mooda bal nimankaani sida ay iyo xaalkoodu yahay waa sidaas markay nabiga arkaan bay ka carari jireen calayh salatu asalaam waxaa moodaa dameero ka diday libaax qaswara waa libaax bal iskaba dhaafa yuriidu wuxuu doonayaa kullu mri'in minhum mid kastoo iyaga ka mid a an yu'taa in la siiyo suxufan munashara suxufan waa warqadoo munasharatan la kala bixiyey inaad nebi tahay warqad maa la ii keeno mid kasta leeyahay warqadaasay ku qoran tahay anoo rabbulcaalamiina iga socotaa amar waxaan kugu siinayaa anaa nebigaa soo dirae raac adoo hebel hebelah bayna ku socotaa warqaddu mid kasta wuxuu rabaa warqad noocaasa in loo keeno waa isla wenyihiin waa dad isla waaweyn maa kor nagala nagala soo hadlo dad waaweyn aan nahay ay leeyihiin ee muxamedoo agoon ahaayo aan xoola lahaynoo saasa mayaa martabadan iyo darajadan la gaarsiiyey saasay iyagu diidan yihiin ilaahay wuxuu yidhi kalla ka aad ha ka joogaan isla weynanka iyo damacaas yaa bal iskaba dhaaf laa yakhaafuuna ka yaabi mayaan mana rumaynayaan alaakhirata aakhiro ma rumaynayaan kallaa ka cale innahu qur-aankan kariimkaai tadkiratun waana wey waa mawcidatun baliiqatun kaafiyatun wacdi xeel dheer weeye faman shaaa qofkii doona dakarahu qur-aanka waa ku wansamahayaa waana ku wacdoomahayaa waana ku hanuunahayaa wamaa yadkuruuna iyagu laakiin ku hanuuni mayaan ku waansami mayaan ilaa an yashaaa allahu ilaahay inuu doono mooyaan rabbulcaalamiinka inuu doono mooyaan huwa ilaahayna ahlu taqwaa wa ahlulmaqfira tanna maxay tahy huwa ilaahay ahlu taqwaa masdaru lficli lmabniyi lilmafcuul baa la yidhahdaa huwa ilaahay ahlu taqwaa ilaahay ahlunba wuxuu u yahay an yutaqa in laga cabsado ilaahay ehelu yahay oo mudan yahay wa ahlulmaqfirati ilaahay weeyaan kana maserkan waa mabni lilfaacil wey huwa ilaahay ahlutaqwa weeye wa ahlulmaqfirati ilaahay weeyaan yaa dhaafidda ehelkeedii weeye ilaahay isagu dhaafid inuu isagu dhaafo dadka u dhaafo dunuubta yaa buu ilaahay ehelu yahay subxaana wa tacaala huwa ahlu taqwaa wa ahlu lmaqfira ana ahlun an utaqaa ehel baanu ahay in layga cabsado yayaan macayga ilaah kale la yeeli qofkii iga cabsadana yaa haddee anna ehel baanu ahay inaan u dhaafo darsigan intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab